إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii boqol afartan iyo sagaal oo nooga bilaabanaya aayadda afraad ee min suurati nuur qaala allahu tabaaraka wa tacaala waaladiina dadka yarmuuna ku tuuraya almuxsanaati gabdhaha la ilaaliyo dhowrsan bizinaa zinada dadka ku tuuraya uma markay ku tuuraan ka gabaa lam ya'tuu aan la imaan uma lam ya'tuu aan la imaan biarbacati shuhadaa'a markhaatiyaal afar ah fajliduuhum jeedla hamaaniina jelda siddeetan jeedal jeedla walaa taqbalu ha aqbalinina lahum kuwaas xaalay u sugnaatay shahaadatan markhaati abaddan weligiina aqbalinina wa ulaa'ika kuwaas la soo tilmaamay humulfaasiquuna waa kuwa daacada ilaahay ka baxay ila aladiina kuwii maahane taabuu toobad keenay min bacdi daalika ramyigaas ka gadaal oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda fa ina allaaha alle kafuurun waa mid dembi dhaaf badan raxiimun oo naxariis badan waxaan ku soo jirnay suuraddii suuratu nuur axkaan aad aada u badan ayaa suuraddan ilaah subxaanahu wa tacaala ku caddeeyey darsigeenni hore waxaan qaadannay xuduuddii ama se xadkii ku saabsanaa zinada halkanna waxaa nooga bilaabanaya xad kale xuduudda ilaahay ka mid ah oo la yidhaahdo xaddulqadaf haddii waxa weeyaan qof muslin ah uu qofku ku yidhaahdo zaanigaad tahay ama waa zinaysatay shareecada islaamku waxay ka qabtaa in la yidhaahdo afar markhaatiya keen inuu zinaystay hadduu afar markhaatiya keeni waayana siddeetan jeedal waa in lagu dhuftaa waa xad xuduudda ilaahay ka mid ah weeye xad ilaahay xuduuddiisa ka mid ah oo qof dadka mu'miniintaa xuduudda ilaahay u dejiye ku addoonsaday inay ku dhaqmaan oo fuliyaan ay ka mid tahay waxa weeyaan qofku hadduu yidhaah qof muslin ah oo dhowrsan oon zina lagu oqoon hadduu yidhaahdo zaanigaa tahay waxaa laga rabaa in la yidhaahdo afar markhaatiya keen afar markhaatiyaa laga rabaa hadduu afar markhaatiya keeno hadda zinadii waa caddeey hadduu keeni waayo qofkaas uu ku gafay hadduu yidhaaha la iiga gudo xadkayga ila waa xaq banu aadane waa looga gudaa xadkuna waa siddeed sagaashan lagama dhigi karo lixdan iyo sagaal lagama dhigi karo waa siddeed sideetan wey toddobaatan iyo sagaal lagama dhigi karo lagama badi karo lagama yari karo waa xad ilaahay deji ilah wuxuu yidhi subxaana waaladiina ragga yarmuuna ku tuuraya almuxsanaati gabdhaha dhowrsan muxsanaadka macaani badana loo adeegsadaa mar waxaa loo adeegsadaa gabdhaha dhowrsan oo cafiifaadka waana sida hadda aayaddan loola jeedo muxsanaadka halkan waxaa loola jeedaa gabdhaha horta ah baariqada ah oo qaangaarka ah cafiifada ahoo dhowrsan oo zinada iyo qurunka ka dhowrsan sidaasaa loola jeeda marmarna muxsanaadka waxaa loo isticmaala gabdhaha xorta ah oon addoommada ahayn marka gabar xor ah oo cafiifo ahoo dhowrsan oo qaangaar ah ragga ku gama bizinaa uma lam ya'tuu kadibna aan la imaan biarbacati shuhadaai markhaatiyaal afara uma lam ya'tuu aan la imaan biarbacati shuhadaaa markhaatiyaal afar ah fajliduuhum jeedla amaaniina jalda siddeetan jeedal ku jeedla hadda aayaddu waxay sariix u caddayday waxa weeyaan haddii nin uu yahay midka wax qadfaa qofka la qadfayaana ay gabar tahay gabar baaliqa ah xor ah cafiifo ahoo dhowrsan haddii ninku yidhaahdo zaanigadaa tahay ama waad sinaysatay afar markhaatiya keenaa laleeyahay hadduusan keenin gabadhaasu hadday tira xadkayga hala iiga oofiyo siddeetan jeedala lagu dhufana laakiin xaafid ibnu kaiir wuxuu ku yidhi fa idaa kaana almaqduufu rajulan haddii qofka zinada lagu sheegay nin yahay fakadaalika xukunku waa sidoo kale xukunku waa sidoo kale oo waxa weeyaan haddii gabaru nin ku tira zaanigaad tahay xukunku isla sidii waa isla sidii siddeetankaa la jeedla walaysa fii haadaa nisaacun bayna alculamaa culammadana wax khilaafa masalaad kama dhexeeyo in xukunku isku mid yahay sidaasoo kaleeto maxamedulamiinu shinqiidi uu ijmaaca aayaddan ugu soo naqliyey oo wuxuu uhi aayaddu waxay caddayday rag hadday dumarisina ku sheegaan sidaasaa aayaddan ilaahay ku caddeeyey markaasuu yidhi waxay ku ijmaaceen muslimiintoo dhan haddii waxa weeyaan rag la qadfo ee waxa weeyaan ay rag kale qadfaan waa la mid haddii nin nin ku yidhaha zaanigaata waa la mid haddii waxa weeyaan dumar ay wax qadfaan oo gabaru nin ku tiraahdo zaanigaata waa la mid haddii waxa weeyaan gabaru gabar qadafto oy ku tiraa zaanigadaa tahay waa la mid haddii gabaru nin qadafto waa la mid kulli waa isku mid macnaha qof muslim ah oo waxa weeyaan qaangaar ah oo xor ah oo dhowrsan oon zina lagu ogeyn haddii qof yidhaahdo zaanigaa tahay afar markhaatiya keenaa la leeyay duu keeni waayo haddii qofkii xaqa lahaa yidhaha la iga ofiyo siddeetan jeedala lagu dhifana waa xugun ilaa wuxuu ihi subxaana walaa taqbaluu ha aqbalinina lahum kuwaas oo qaadifiinta wax qadfay xaalay u sugnaatay shahaadatan markhaati abadan weligii ha aqbalinina waa xubun labaad ilaahay saaray qofka qof muslima ku yidhaha zaanigaa tahay ama waa sinaysatay siddeetanka marka lagu dhifto intaas lagu daymaa weligiis markhaati ma galo markhaati ma galo maxaa yaele qof muslim ahoo dhowrsanuu zino ku sheeg markhaati ma galo qofkaas atarka maanta waxa weeyaan waxa weeyaan dadka soomaaliyeed zinada si fudud ay iskugu sheegaan si fudud hooyadaa saasa aabbaha saasa awowgaa saasa markhaatiyaal ma galaan waa xukunka labaad tan saddexaad oo ilaah ku sheegay waxay tahay wa ulaa'ika dadka dadka zinaha ku tuuraa humul faasiquuna waa dad daacada ilaahay ka baxay faasiqiin wey ilaahay agtiisay faasiqiin ka yihiin muslimiinta agtoodana faasiqiinay ka yihiin saddexdaas xuguna ilaahay saara in siddeetan jeeda lagu dhifto inaan wax markhaatiya loo aqbalin inay faasiqiin yihiin inay faasiqiin yihiin idan qofki yidhaha faasiq weeye kuma dambaabin xukunkii alla saaray ayuu sheegay ilah wuxuu ihi subxaana ila aladiina dadkii maahane taaquu toobad keenay min bacdi daalika qadafkaas ka gadaal markay qadfeen ka gadaal dadkii toobad keenay maahane oo wa aslaxuu hagaajiyey camalahum camalkooda fa ina allaaha alle hafuurun waa mid dambi dhaaf badana waa u dambi dhaafaa raxiimun waa mid naxariis badan marka istinahan ila aladiina taabuu qofkii toobad keenay saddexdii xugun halkee u laabana hal xugun waa laysla ogolyahay inuu u laabana jumladii ugu dambeeyey saddex xugun xugunkii ugu dambeeyey oo ah waa faasiqiin hadday toobad keenaan oo qofku toobad sax la yimaado fisqigii waa ka suula faasiq ma intaas waa laysla ogoli midna waa laysla ogoli xukunkii ugu horreeyo siddeetanka jeedalah inaan istitmuhu u laabayn ama ha toobad keeno ama yuu toobad keenin hadduu qof muslima zina ku sheego xadka waa laga oofina taasna u laaba ma iyada u laaba ma wax khilaafana ma lo yidhi xaafid ibnu kasiir masaladaas uma laabanayo taas waxaa khilaafku ka jira waxa ay tahay waxa weeyaan jumladii dhexe oo ah markhaati inaan loo aqbalayn weligiis markhaati inaan loo aqbalayn tii aheed waa masala usuuliya waxay qabaan shaaficiyada imaamu shaafic imaamu maalik imaam axmed ibn xambal labada jumlo danbu u laabana istitmu ila aladiina taaba waxay u laabanaydaa markhaatigiisii la ridinayay iyo faasiqnimadii hadduu toobad keeno fisqigiina waa ka suulaa markhaatigiisana waa la aqbala markhaatiguna waa la aqbala kan hore laakiin xadka marna ka dhicin abu xaniifana wuxuu yidhi maya jumlada ugu dambaydu u laabana oo ah fisqigiiyaa ka suulaya laakiin markhaati weligiis laga aqbalin waana masale usuuliya oo weligeed usuulu fiqiga sida khaalibka ah saddex waa isku usuulu fiqi imaamu maalik imaamu shaafici iyo imaam axmed saddexdaasoo muxadisiinta ka mid oo ahluxadiidka ah usuulu fiqigooduna waa isku mid abu xaniifa oo la yidha ahlura'yi iyo reer kuufana usuulu fiqigoodu waa dariiq kale isku usuul maaha marka qaacidahaanayna waxay u tahay haddii laysku cadfo mufradaad ama jumlooyin laysku cadfo istitna hadduu ka daba yimaad istitnahaasu halkuu u laabana weligood maahan tan kaliya sii dhowr mufradaa laysku cadfo waa lagu cadfay ama dhowr jumlaa laysku cadfay kadibaa istitna yimid istitnuhu halkuu u laabana mar kasta saddexdan wuxuu leeyahay dhammaan waa u laabana wixii qariina ka saartay maahan haddee xajka waa ijmaac inuusan u laabay labada kale waa u laabana abu xaniifana wuxuu leey midka ugu dambeey u laabana oo haddii hadeer aad tidhaahdo waqaftu daari gurigaygan waa waqfo waan sadaqaystay oo waxaan ku sadaqaystay calal aytaami wa bani fulaan wa bani fulaan ila alfaasiqa minhum faasiqooda maahan faasiqaas abu xaniif wuxuu leeyahay reer bani fulaankii ugu dambeeyey faasiqooda wey inta kale waa isla leeyihin daarki saddexdii madaxoo kale waxay leeyihin maya dhammaan agoonta waxa weeyaan reer hebel iyo reer hebel dadka ah iyo reer hebel wax alla wixii faasiqiinu kuma wada jiraan dhammaan waa u wada laabana oo wuxuu yidhi maana waqaftu daari calaa bani fulaanaan ku waqfay iyo wa bani fulaan iyo wa bani fulaan ama afar kooxood uu sheegay afar qabiil markaasuu ilaa faasiqa minhu faasiqu kuma jiro saddexda madabood waxay leeyihin faasiqaas kulli intaas qabiiluu sheegay faasiqoodii kuma jiro daarta wax kuma leh abu xaniifan wuxuu leeyahay qoladii ugu dambeeydo markii ugu dambeeyey sheegay kaas faasiqooda ka baxa inta kale fusiqadooda waa la leeyahay madhabka jumhuurta weeyaan madhabka sawaabka marka waxa weyn hadduu toobad keeno markhaatigiisa waa la aqbalaa la ridima hadduusan toobad keeninna waana faasiq waana marduudu shahaada markhaatigiisana weligiis waa la ridina sidaas weeyaan waladiina dadka waladiina ragga yarmuuna zinada ku tuuraya aswaajahum zawjooyinkooda walam yakun lahum uusan una sugnaan shuhadaa'u markhaatiyaal ilaa anfusahum dhafafyaalkooda maahane fa shahaadatu axadihim mid ka mida dhaartiisu arbacu shahaadaatin waa afar dhaarood billaahi allaah uu ku dhaarto innahu asaga la mina saadiqiina kuwa runta sheegay inuu ka mid yahay waalkhaamisatu midda shanayda anna lacnatallaah ilaahay lacnadiisu calayhi dushiisa inay ahaato weeye in kaana hadduu ka mid yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaa wayadra'u waxaa ka difaaca canhaa gabadha xaggeeda alcadaaba xadka an tashhadda inay dhaarato arbaca shahaadaatin afar dhaarood billaahi alla ay ku dhaarato innahu ninkeedu la min alkaadibiina beenaalayaalka inuu ka mid yahay waalkhaamisata midda shanayda anna qadaballaahi carada alle calayhaa gabadha dusheeda inay ahaato weeye in kaana ninku hadduu ka mid yahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn calaykum dushiinna uu ku tafadulay iyo wa raxmatu ilaahay naxariistiisa iyo wa anna allaaha alle tawaabun alla toobad aqbal badan inuu yahay xakiimun oo xikmad badan haddaan intaasu jiri lahayn lacaajalakum bilcuquuba cuquubadu idinku dadeji lahaa aayadihii aan hadda ka soo baxnay labadii aayadood waxay noo caddeeyeen xugun caam ah qof alla qofkii qof zina ku tilmaama muslim baaliq ah caaqil ah xor ah cafiif ahoo dhowrsan qofkii zina ku sheega afar markhaatiya hadduusan keenin siddeetan jeedal inugu dhufto arrintaasu markay soo degtay ayaa waxaa dhacday nin saxaabiya oo waxa wey la yhahdaa sacad ibnu cubaada oo sayidul ansaar ah ayaa markay aayaddaas soo degto wuxuu yidhi ma sidaasaa rasuulka allow lagugu soo deji sidaas qof alla qofkii yidhaa hebelaa zinaystay in afar markhaati laga rabo oo hadduu keeni waayona la garaacayo ma saasaa alla kuugu soo deji markaasaa rasuulku yidhi war bal ansaaray bal maqle sayidkiin wuxuu ku hadlaa ma saasa alla laguso su-aasha u weydiina waa maxay bal ark maqle wuxuu ku hadlaa sayidkiin saxaabi jaliiluna ah markaasayna rasuulka alla ha eedaynin ninkan waa nin qiiro badan nin aad u qiiro badan weeye qiiradiisa adeegeeda waxaa ka mid ah weligiis ninkaasu gabar aan bikraahin ma guursan gabar looga horrey ma guursan qiiradiisa waxaa ka mid a inuu khatar yahay gabar uu furay nin dambe ma damaaciyo weligee nin naga midu ma guursan gabar uu furay isagaa laga cabsana cabsida ninkaas laga cabsana nin ku dhiiro karaa ma jiro gabar uu furay inuu guursado sacadkiina wuxuu yidhi rasuulka allow ilaahaan ku dhaartay waa ogahay aayaddu inay xaqtahay aayaddu inay xaqtahay waan oga laakiin wuxuu yidhi hadday dhacdo waxaan la yaabay mid doqona oo macnaha xaaskayga oo doqon ah haddaan arko nin iskaga fadhiistay wuxuu yidhi ma dhaqaaqa markhaatiyaal miyaan raadaa afar markhaati afar miyaan raadaa intaan ku maqanhayo intidantiisa dhammaystu iska tegaahu maxaan samaynaa maxaan samaynaa saasuu yidhi taasaan la yaabay saas markuu yidhi wax yar intaan la joogin waxaa yimid isagoo ordaya ninkii saxaabiga jaliilkaa hilaal ibnu umaya saddexdii saxaabiya wa cala alaaati aladiina khulifuu ka mid ah oo ilaahay ka toobad aqbalay suuratu tawba saddexdii saxaabiya ku jira hilaal ibnu umaya hilaal ibnu umaya orda ayaa yimid oo qaraabadiisii wuxuu yidhi xalay ceshaha markaan ka laabtay aan gurigii tegin markaasaan xaaskaygii nin ugu tegay shariik ibnu samxaan u ahaa shariik ibnu samxaanaan ugu tegay labadaydaas indhoodan ku arkay labadaydaas dhagoodna waa ku maqlay soo ma jeedin subaxdiiu rasuulka u yimi wuxuu yidhi rasuulka allaw xalay sidaasaa dhacday dhagahaygaan ku maqlay indhahaygana waa ku arkay nabigu aad u dhibsaday warkaas ilaa markaas ka hor daliilkama soo degin keliya daliilka soo degi waa kii caamka ahaa ninkii qof muslima zina ku sheega hadduusan afar markhaati keenin in siddeetan jeeda lagu dhufan xukunkaasaa taagan waana caam xukunkaas sidaas markii uu ku yidhi aad ayaa rasuulku arrintaas uga murgay ansaartii waa isku yimaadeen waxay yidhahdeen wixii xalay sacad sheegaya ilahay nagu imtixaan ha bal maxaa sacad ka dhawaaji waa warkii xalay sacad sheegayay haddaa rasuulku hilaal garaaca markhaatigiisana waa la burinaa muslimiinta dhexdooda hilaal wuxuu yidhi ilaahaan ku dhaaranaa ee waxaan ilaahay ka rajaynaa ilahay faraj inuu ii keenayo oon lay garaacin rabbi saasaan ku aan waxa weyn ka rajayna anugu dadka iimaan kale ilahay waa ku kalsooyi ilaahay inuu faraj ii furayo aan rajaynaa saasuu yidhi weliba waa ku dhaarta ilahay inuu faraj ii furayo markaasuu rasuulkana la hadlay hilaal wuxuu yidhi rasuulka allow waa u jeedaaba arrintaanu inay kugu weynaatay laakiin ilaahay way ogyahay inaan kuu sheegayo ilaahay way ogyahay markaasuu yidhi mar rasuulkii marka raba inuu garaco siddeetankii ku dhufto waxay ku soo dega rasuulkii sala allahu calay wasalam waxayaa soo degay si gooniya a marka ninka iyo xaaskiisa looga reeba dadkii kale aayaadkaana soo degay ragga dumarkooda sina ku sheega afar markhaatiyana aan haysan ee naftiisa kaliya ah ilaahay baddelkanu siiye oo waa maxay afar goor ilaahay ku dhaaraa laleeyahy inaad ruu sheegayo afar goor ilaahay ku dhaaro oo waxaad tiraad ashhadu billaah anii la min asaadiqiin fii maa ramaytu bihi zawjatii min azina wa ana hada alwalada min azina walaysa minii afar goor ku celiyaa laleeyahay qaadiga u meerinaasna waa ka daba meersana ashhadu billaah allaan ku dhaarana anii la min asaadiqiin inaan ka mid aha dadka runta sheega fii maa ramaytu bihi min azina waxa aan zawjadayda fii maa ramaytu zawjatii bihi min azina waxa aan sawjadayda ku sheegee zina ah inaan run ku sheegayo ilaahay baan ku dhaarana afar goor ku celiyaa laleeyahy afar goor markuu ku celiyo alla waaninaa laleeyahy war ka joog war waa midii cadaabka kuu waajibi lahed dadaad been sheegaya waa midii cadaabka kuu waajibi lahayd ka joog waa la waaninaa markaas markii afar goor u mara ka joog hadduu ka joogi diido waxaa la leeyahy waxaad tidhahdaa calaya lacnatullah in kuntu min alkaadibiin nacalad alle ha igu dhacdo hadda ha igu soo degto haddaan been sheegayo dhaha laleeyahy sidaas markuu yidhaahdo oy afkiisa ka dhammaato islaamtu waaba ka furanta horta khalaas weligood dambena xalaal isku noqoma weliba hadday meher ku lahaadna meherkiyaa looga qaada meher hadday ku lahaadna meherkiyaa looga qaada meherkiyaa looga qaada ayadana xajki xajkiyaa ku wajahma xajki ayaa ku wajahma ayada caruurkiina waa ka anfooma mar dambe looma nisbay karo hadduu caruur meesha joogay oo uu iska anfiyey khalaas intaasu markay dhacday rasuulku wuxuu yidhi bishaarayso hilaalow ilaahay farajuu kuu yeelay kadib nabigu sala allahu alay slam u cidiruu yidhi gabadhii waa loo cidira waa tim aayaadkaanuu labadoodii ku dul akhriyay si siman asna waa waaniyey in la mid run sheegaya lama yaqaan ilaahay baa yaqaan cidda run sheegaysa annagu ma naqaan fiiriya qaybaan ogahay wax weyn kidbi iyo dajal inay tahay nabi maxamed sala allahu calay wasalam gabadhi waxay leedaha been uga sheega rasuulka allow asna wuxuu leeyahy rasuulka allow runaan ka sheegaan ma yaqaan rasuulku labadaas qof mid run sheegay idan maxay kutusaydaa quluubta yaa dalacda allah bis caliimun bidaati suduur waa allah sifa u iska leeyay soo ma jeedin marka labadiiba waa waaniyey waa wacdiyey wuxuu ku waaniyey ana cadaaba alaakhirati ashaddu min cadaabi dunya war cadaabka aakiro ilaa qof muslim ah oo berii ah haddaad tira waa sinaysatay xaaskaagiioo berii ah haddaad tidhahdo cadaabu aakhira kugu dhacay waxaa roon inaad ka laabato siddeetan jeedala lagu dhifana waa cadaab dunya dhib weyn maaha marka wuxuu aad ugu waaniyey war cadaabka aakhira ka daran midka adduun ee ka joog oo ha ku doosan cadaabka aakhiro adoo ka cararaya jeeda waa ku waaniyey gabadhiina sidoo kale uu ku waaniyey labadii gabadh isagu wuxuu yidhi rasuulka alla rubanka sheega ayaduna waxay tii rasuulka alla waa iga been sheega waa iga been sheega nabigu wuxuu yidhi ilaahay baa garanaya kolle beelmadiina midaa been sheegayay haya lacintama marka islacnaba hilaalaa la hormari afar gooruu ku dhaaftay ashhadu billaah inii lamina asaadiqiin fii maa ramaytu zawjatii bihi min azinaa waa saasuu ku dhaaftay waladkiina waa anfiyey markuu afar marsiinayo ayaa laga joojiyey aa la yidhi war middaan waa middii cadaabka waajibinayday war ka joog war ilaahi weyn ayuu ku cadaabina hatanaa ku dari markaasuu yidhi wallaah laa yucadibuni allaahu ilaahay ii cadaabi maa calayha kamaa lam yujlidnii calayha sida jeenalba uu iiga badbaadiyey aakhirana walluusan ii cadaabin waxaan lahuman sheega tii shanaaduu ku daray oo uu yidhi calaya lacnatullaahi in kuntu min alkaadibiin khalaas intaas markuu yidhaahdo islaamtu waa ka furanta xadkiina isaga waa ka dhacay weligeedna meelna xalaal u noqon may xadkiina islaamtu ku jeesana carruurkuna beri uu ka yii mar dambe looma nisbay karo khalaas ayadiia markaa la waaniyey waxaa la dhaha ayada markaas xadkii waa ku wajahanya waa waajibuu ku yahay in la xadaa haddaysan iyadu iska difaacin haddaysan iska difaacin khalaas ayadiya marka afar gooray martay inuu been sheegayo oy tiri ashhadu billaah inahu la min alkaadibiin fii ma ramani bihi min azinaa ilaahay baan ku dhaaranaa ninkaasu inuu beenaalayaal ka mid yahay waxa uu igu tilmaamay zinada ah carruurkaana asaga xaggiisu ka ahaado haloosha ku jira markay halkaas maraydo oo markii shanaad dhiman tahay alla yidhi war ilaahay ka cabso oo la waaniyey gabadhi ittaqi illaah fa ina cadaaba adunyaa ahwanu min cadaabi alaakhira war ilaahay ka cabso dhagax lagugu dilaa waa waxyi marka cadaabka aakhira la arko dhagaxa nafta hadda lagaaga jara haddaad qirato laakiin cadaabka aakhiraa daran ilaahay ka cabso markii saas la yidhi dib u degtay ka joogsan mar ay saxaabad waxay dhahaan isnidhi khalaas hadday qiraneen ay waxay tidhi wallaahi laa ufadixu qowmi saa'ir alyowm wallaahaanan tolkay ceeb uga tegi hadalkaas haddii annaga agteenna gawar ka tiraxaan dhiila dadka aan diinta lahayn o dhan waxay lahayn waa qirataybe waa taas laakiin shareecada waxaas ma ogolo ma tolkayan fadeexaynahay wallah aanan tolkay fadeexa uga tegayna markaas kii kii kalena ku dararta oy tihi calaya adabullah caraa alla dushayda haato in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegayaba caraa alla igu dhaco sidaas marka ay tidhi nabigu waa kala eriyey khalaas wuxuuna xugmiyey inaan carruurkaas loo nisbay karin hilaal ibnu umay inaan loo nisbay karin saasuu xugmiyey aanna carruurkaas zina lagu zaaniga lagu sheegi karin aan waxa rabaa waca lagu sheegi karin ha laga leexda carruurkaas wacliyaanadi islaamtana zina laguma sheegi karo xukun allay ku kala baxeen waa zaanigaad lama dhihi karo saasaa nabigu xukmiyey sala allahu caleyh wasalam sidaas ayuu nabigu xukmiyey sala allahu caleyh wasalam intaas markay maraydo wuxuu yidhi biilna kuma lihid gurina kuma lihid ila wax u yaalla ma leh saas ku kala taga nabigu markaasuu yidhi sala allahu caleyh wasalam in jaa'at bihi usayhiba gabadhaas ii fiiriya carruurkay dhasho in jaa'at bihi usayhiba hadday cunug maariina dhasho uraysixa oo doolla yarya labada bari ee yartoo bariya hadday dhasho xamsha saaqayn maja dhuudhuuban fahuwa hilaal hilaalaa dhalay isaga iska inkiray maxaa yidhi hilaalaa sidaa hilaalaa dhalay hadday cunug saasa dhasho uu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam wa in jaa'at bihi awraqa hadday mid maariina la timaado jacdan oo tin adag jumaali jumaaliyan oo xibna buurbuuran xibnihiisu buurbuuran yihiin jadal khadallaja saaqayni oo kuba buurbuuranoo shanshooyinkiisu ay buurbuuran yihiin saabiqa alyatayni oo doolla weyn oo bari weyn leh fa huwa aladii rumiyat bihi ninka lagu gamayaa dhalay shariik ibnu samxaan ii fiiriyo cunugay dhasho fa jaa'at bihi waxay la timid awraqa mid maariin ah jacdan tin adag jamaaliyan xibna buurbuuran khadallaja saaqayni shanshooyin buurbuuran oo labadiisa ku waaweyn yihiin saabiqa alyatayni oo doolla weyn kii lagu gamay waa ninkii uu yidhi waa ku arkay wa ninkii laftirkiisii waa markaasaa nabigu yidhi walowla alaymaan lakaana lii walhashaan haddaan dhaartii horir jiri lahayn aniga iyada xukun kalaa moo sugnaa lahayo laakiin kitaab allah lagu xukmiyey meel looga laabto male hay meel looga laabto male khalaas meel looga laabto cikrima wuxuu yidhi waxaan arki jiray carruurkii isagoo masar amiirka aan arki jiray hooyadiisa loogu dhawaaqi jiray ina heblaayo ala dhihi jira aabiis looguma dhawaaqi jirin ila nabigaa diiday in loogu dhawaaqeen hooyadiisa lagu dhawaaqi jiray bukhaarigay ku taallaa hooyadiisa loo nisbaynaa sunnaduna sidaasay ku doorsa ku dareersatay waana dhaxle waana dhaxla carruurkaas waa dhaxla hooyadiis iyaduna waa dhaxle aabiis maya shaqo kuma laha saa mas-uulkaas bukhaari iyo muslim iyo meelo badan ku yaallaa oo saxiixaynka iyo qaybkood waa ku yaallaa sabab nusuul kalena waa jira oo waxa weye sabab nusuul kaleeto asna saxiixaynka ku yaallaa jira oo nin la yidhahdo cuwaymir alcajlaani ayaa wuxuu u yimid nin la yidhahdo caasim ibnu cadiy markaasu wuxuu ku yidhi rasuulka iisoo weydii haddii nin ku arko nin kale xaaskiisii oo uu dilo ma la dila maxaa lagu samaynaa maxaa lagu samaynaa ninkii nin inta xaaskiisii ku arkay dila ma la dila maxaa la samayna bal iisoo weydii hal arrintan waa dhibaato weyn dib wuxuu yidhi ninkii uu dilo waa aad dilaydaan oo daymaydaan waana saas wey waa la dila ninkii idhaahda aniga ninkan waxaan ku dilay xaaskaygan ku arkay waxaa la leeyahay markhaati keen inaad saas ku disho duusan markhaati keenin kow aa laga siina isaga sababtoo ah waxa weye waa xadiidkii nabiga low yucda annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun dimaaa qowmin wa amwaanahum haddii qofku waxa uu sheegto loo rumeeyo dadka nagaa laga dhiga markaasaa qof walbaaba shay uu wuxuu keensana wax uu ku xalaashanayo aabbay uga dilay islaantaydan kuwaa ku iska leey marka haddii baabkaas la furo la noolaanma la noolaanma marka waa kowa looga siina kow a looga siina aakhira markaa iska tag marka wuxuu yidhi haddii ninkii la dilo waa kana waa la dila hadduu aamusana cadow la aamusa wax lala aamusi karo ma maxaa la samaynaa bal orod rasuulka iisoo weydiiy khalaas caasim waa tegay rasuulku weydiiy rasuulku waa ku celiyey war adiga miyay kugu dhacay maya waxaas aan dhicin ha weydiin had weydiina waxaan kugu dhicin waa qalab masale aan kugu dhicin oon taagnayn aad iska weydiin sheekh masale hiblana ka waran rasuulku waa ku celiyey masale hiblana ka waran wax baahiya kuuma hayda adiga maxaad u weydiinaysa marka rasuulku waa ku celiyey khalaas ninkii waa iska soo laabtay cuwaymiraa u yimid markaasuu yidhi iiga waran masaladii aan kuu diray rasuulka ma ii soo weydiin markaasuu yidhi innaka lam ta'tini bikhayrin war iga tag khayr ilama aadan imaanin dhibka iga soo raacay khayr iima aadan keenin ordiga tag rasuulkiiyaan weydiiyey waa igu ceebey cuwaymir wuxuu yidhi wallaahi anaa rasuulka weydiina waa u tegey markuu u tegey ayadoo aayadahaanu soo degin u tegey nabigu islaacinuu yidhi waa islaacineen waa islaacineen sidii isku lacnaday marka markaasu markii ay dhammaaday xukunkii uu yidhi markii xukunkii dhammaaday uu yidhi haddaan bal wato alla ilahay inaan been ka sheegay waa furay uu yidhi ha wuxuu fura waaba dhammaad marar kala tageen waa aad u xanaaqsanaa rasuulkii on dhahin furuu iska furay waabaa dhammaatay markuu markuu dhameeya warkiiba dhammaaday sooma jeedin marka waa labadaasaba mas-uula jirta maxaa lagu jamcina cuwaymir alcajlaani iyo waxa weeyaan hilaal ibnu umayo muqadimadii ayaan ku qaadanay ragga akhristay muqadimadii muqadimatu tafsiir ayaan ku qaadanay labada sabab nusuuloo taagan a aayadu hal mara soo degi labadoodaa dhacay labadooda markay dhaceen ayaa waxa weeyaan aayaduhu soo degana laleeyahy labada sababoo taagan oo hilaalna sidaan ay ku dhacday cuwaymir alcajlaanina ay sidaa ku dhacday a aayaduhu hal mara soo wada degi markaas hal mara lagu wada xalliyey saas wey hal mara ayaa lagu wada xalliyey sidaasaa looga jawaabaas sidaasaa looga jawaaba qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waladiina ragga yarmuuna ku tuuraya zinada aswaajam xaasaskooda walam yakun lahum aysan una sugnaanin shuhadaa'u markhaatiyaal ilaa anfusum nafafyaalkooda maahane fa shahaadatu axadihim mid ka mida dhaartiisa shahaadadu waa dhaar markaa mid ka mida dhaartiisa arbacu shahaadaatin waa afar dhaarood bilaahi alla uu ku dhaaranaa inahu asagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay uu afar goor ku dhaarana uu leeyahy ashhadu billah ashhadu billah inii la min asaadiqiina fii maa ramaytu zawjatii bihi min azina uu leeya walad hadduu jirana wa ana hada alwalada laysa minii uu leeya waa iska anfina afar goor ku dhaarana waalkhaamisatu midda shanayda anna lacnatallaahi ilaahay lacnadiisu calayhi korkiisa inay ahaato weeye in kaana hadduu ka mid yahay ninkaasu min alkaadibni beenayaalka afar goor markuu joogaa lawaanina kadib wuxuu leeyahay calaya lacnatullah lacnad allah igu dhacdo in kuntu min alkaadibiin haddaan beenayaalka ku jiro beenka sheega gabadha khalaas marka intaasuu yidhaha gabadhi waa ka furan tahay carruurkii waa ka beri waxa weeyaan weligeed dambena xalaal uma ahan xadkiina waa ka dhacay gabadhana xadaa ku wajahan markaas gabadhu xadkii ku wajahma markaas ayadii marka si ay iskaga difaacda iyadana ilahay u sameeyey waa kana ilaah wuxuu yidhi subxaana wayadraw waxaa ka difaaca canhaa zawjada xaggeeda alcadaaba cadaabka waxaa ka difaaca an tashhada inay dhaarato arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi allahna ay ku dhaarato inahu ninkula min alkaadibiina beenalyaalka inuu ku jiro waa inay afar goor ku dhaarato oy tirada ashhadu bilaahi inahu la min alkaadibiina fii maa ramaani bihi min azina wa ana hada walada minhu waa inay afar goor dhaarato hadii walad jira ay ku daro waalkhaamisata midda shanayda anna hadaballah ilaahay caradiisu calayhaa dusheeda waa inay ahaato in kaana hadduu ninku ka mid yahay min asaadiqiina kuwa runta sheega marka shanaaday waxay leedahay calaya qadabullah cara alla haygu soo degto in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegay ninkaas marka adagta xoogaa waxaana moodaa in la sii adkeeyey dhanka gabadha oo carada iyo lacnada iyadoo labaduba qatar yihiin haddana caradaa sii daranoo caradu waxa weeyaan qofkiio xaqa og inuu ka leexdo wey aa la yhahdaa cara marka waxay idhaahdeen ahlucilmiga mufasiriinta waxa weeyaan aad waxaa sidaas loogu adkeeyey sida khaalibka ah ma badna ninku inuu zawjadiisii xaaskiisiisina ku sheego ma badna ilaa arrin oo xaqiiqo gaartay maana de qof iska khabiisa lagama hadlayo marka ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisay ka mid tahay sababta arrintan looga reebay oo labadii waxa weeyaan isqabeen looga reebay xukunkii hore waxa ay tahay haddaad ku aragto waxa weeyaan qof islaameed zino waa inaad iska aamuso dadna afar markhaati yahayn ha idinka kugu jiro saddex haddaad tihiin oo ayagoo zinaysanaya aad aragtaan waxa weeyaan waa inaad aamustaan haddaadnaan aamusin faasiqiina tihi hadda waa aragteena bay waxaad dhici kartaa saan faasiq ku ahay waaba arkay inaad tidhaado waxaad faasiq ku tahay ilaahiyaa kuyi ka jooga haddaadan afar ahayn ilaah baad khilaaftay marka amarkiisa idan marka haddaad saddex tihiin faasiqiina tihi xataa haddaad afar ahaydeen oo saddex si cad ay u markhaati kacdo midna uu yidhaahdo muuqaal foolxun waa arkay ma se xaqiijin karo khalaas waa laydin garaaca saddexdiina saddexdiinaa laydin garaaca marka haddaadnaan saddexdiinu sida maalin oo kale aadnaan uga markhaati noqon karin afartiinu waa inaad iska aamustaan marka tan oo zawjaynka ah dhib gooniyaha ku jira oo ninka hadduu aamuso asagay dhibi arrinta fiiri asagay dhibe saas darteeda waa laga duw laakiin hadduu qof kaleeta ku arko islaam hadduu iska aamuso xa hayso dhiba wax hayso dhiba ma leh tan labaad waxay tahay badanaaba qofku inuu qof kale zina ku sheega banu-aadanka daalim weeye badanaaba waa daluum jahuul ah waa dhici karta aaday u badanta laakiin nin muslim ah oo damiir leh inuu zawjadiisii zina ku sheegaa wax qariiba wey ma badna ilaa xaqiiqa maahan saas darteedaa looga fududay oo loo yeelay faraj kaloo looga bao i labadaas arrimoodaa loo fududay gabadha xaggeedana culayska waxaa loo saaro qadabka looga cabiray waa sidaas waxay idhahdeen in zawj dhan oo muslim ah uu zawjadiisa sina ku sheegay isagaa sharaftiisii ceebaynahay mogta ilaa xaqiiqa maahan uma badna uma badna walidaa saas daraaddeeda fiiri dadkii waxa weya labadii qof ugu horreyday waa ujeedaa sidaa ay ku dambayda arrintooda marka waa noocaas ilaa wuxuu uhi subxaana walowlaa fadlullah ilaahay fadligiisu hadduusan jiri lahayn fadli alleh hadduusan jiri lahayn calaykum korkiinna uu ku tafadulay iyo wa raxmatu naxariistiisa oo calaykum dushiinna uu inin naxariistay oo maxaa ka mid ah ee inuu faraj iyo makraj u yeelay ninkii zawjadiisii xumaan ku arkay ilaahay faraj u sameeyey fiiri ilaa carruuruusan dhalina hadhow ku aftirsa haddii kale faraja ilahay u yeelay waa fadli ilaahay xukunkii caamkaha waa laga saara haddaysan taasu jiri lahayn fadligaas alle iyo raxmaddiisu haddaysan jiri lahayn iyo wa anna allaaha alle tawaabun mid tooban aqbal badan inuu yahay xakiim oo xikmad badan waxyaalaha ilaahay jidaynayo axkaamta ilaahay waa xakiim xubun walba meeshii u manaasimka aheedu dhiga xubun walba meeshii manaasimka u aheedu dhiga soo ma jeedid haddaan taasu jiri lahayn lowlaada jawaabkeediiya maxay fa ibnu jariir wuxuu soo qadaray haddaan taasu jiri lahayn lacaajalakum bilcuquuba cuquubadu idinku soo dadeji lahaa calaa macaasiikum macaasidiin oo qofka zinaysta cuquubaaba hore looga soo deji lahaa mideeda kaleeto wafadaxa ahla dunuubi minkum ilaahay waaba idin fadeexayla oo qofka marka uu zinadii ka dhacdo ilaahay fadeexuu ka soo saari lahaa caddaan ah oo qof walbaa garan karo laakiin ilaahay baa asturay fiiri raxmadda ilaahay weynankeeda waxaad ku dareemaydaa qofkiiyo xuduudda alle ka tilaabay oo zina ku dhacay aa weli ilaahay asturay oo xataa toobadiina u furan fiiri laakiin alla wuxuu awooday qofka markuu zina ku dhaco inuuba fadeexeeyaba isaga dhanba oo calaamad cad ay ka soo baxdo ilahay wuu awooda sooma laakiin ilaahay weynaa raxmadiisa fiiri qofkiiyo xuduuddiisii ka gudbay oo ilaah ka xishoo diiday aa ilaahay weli astura intuu nool yahay oo uu leeyay war toobadkeen kolba xad welidaa saas dareeteeda xataa markay islacinaan hadday kadib toobad keenaan toobadda alla waa ka aqbala hadday ka hor toobad keenaan ilahay toobadda waa ka aqbala toobaddii way iska furanta baabkeedii ilaahay weynaana calaamad gooniya kuma dheji so uma jeedid waxaasna waa maxay waa astur afar markhaatiya in la yidhi asturka ka weyn xubi welidaa saas dareeteeda dadkii nabigu zinada ku xadi jiray oo xuduudda laga oofiyey dad ayagu qirtay ahaayeen ee afar markhaatiya lama keeni yaa keeni kara afar markhaatiya lama keeni karo badanaa ilaahay marka dadka inuu asturay a muuqata taas marka waa inuu qofku ilaahay uga shukriyo oo toobad keeno inta goorgoorta qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina kuwa jaa-uu la yimid bilifki been abuurka cusbatun jamaaca weeye jamaacadaasoo minkum idinkaynin ka mid ah laa taxsabuuhu ifkiga ha u malaynina sharan balaayo lakum idinka uu shar inin yahay bal iska badaayo huwa ifkigu khayrun waa khayr lakum idinkuu khayr inin yahay likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday qofkaasoo minhum jamaacadii samayday ka mid ah maktasaba wixii uu shaqaystay min alifmi dembiga xaggiisa uu ka shaqaystay waladii ninkii tawallaa xambaarsaday kibrahu been abuurka weynankiisa minhum jamaacada xaala uu ka mid yahay lahu waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyn halkan waxaa nooga bilaabanaya dhowr iyo toban aayadood ilaa lix iyo toban aayadood culamada gabanle sideed iyo tobanay ka dhigeen oo laba aayadood kasii dambayda ku dareen lix iyo tobana laakiin sariix lix iyo toban xaafid ibnu katiir toban aayadood leeyahy lakiin taas waa carabtu qaabka wax u tiri cadadka tobanka ka yar waa iska daayaan cashara iska yidhahdeen koob iyo toban iyo labiy toban iyadoo marka lix iyo toban aayadood oo ilaahay uga hadlayo arrin weyn oo acdaada islaamku ay ku sameeyeen nabiga iyo qoyskiisa lix iyo toban aayadood ilahay uga hadlayo oo ilaahay ku beri yeelayo caaisha bint abibakri sidiiq radia allahu canha ayaa halkan ka bilaabanaya waxay tahay arrintaasu xadiidka bukhaari iyo qayrkiisba ay wariyeen caaisha binta abibakari sidiiq radia allaahu tacaala canhaa waxa ay tidhi nabiga sala allahu calayh wasalam markuu raba inuu safro dumarkiisa waa u qori tuuri jiray waana sida cadliga ah nin kasta oo xaasas dhowra qaba oo mid ka badan qaba markuu safraya mid iskama wada karo waa inuu u qori tuuraa middii qurcadeedu soo baxda taas uu la safra sidaasaa nabi maxamed ahaa sala allahu calayh wasalam marka waxay tidhi nabiga sal allahu calayh wasalam duulaan ayuu baxayey waa noo qori tuuray aniga nasiibkaygiiya soo baxay rasuulkaan raacay arrintaasuna waxayd markii xijaabku soo degay ka gadaala aheedayta oo waan xijaabnay marka waxay tii waxaa la samayn jiray guraa laygu qaadi jiray hawdaj hawdajku waa guro waxa weeyaan guro samaysan weeyaan meel samaysan meeshaasay dhex geleen khalaas hadhow ratiga la saaraya ratiga markii tala fariisiiyo aa guradaana la qaada dhowr ina isla qabeenkaasa la kor saara ratiga xataa inay ku jirto in kale looma jeedo waa gura yar xiran ay ku dhex jirto gabadha maxaa gabadha waa in la arka lama rarga jinabiga arkan fiir gabdhaha sidaas tashadudka diinta ka daaye gabdhaha ha loo falloocina ha loo duuduuba korka looga guba waxa weeyaan gabdhaha iyo ragga isku sii dhex daaye waxay calmaaniyiintu ku hadlaayaan fiir guradaasay ku jirto oo lagu raraayo marka xijaabku soo dego ayadoo weliba xijaaban haddana marka waxay tiri waxaa dhacday markii duulaankii nabigu ka soo laabto madiine lagu soo dhegyaa habeen nabigu wuxuu yidhi haye hala diyaargaro waa la guuraa ciidankiioo meel degan habeen wakhti dhexe markii nabigu yidhi hala guuro sala allahu calayh wasalam ayaan waxay tidhi baxay oon bannaanka inaan kusoo xaajo guto u baxay bannaankanaaday bannaankiiaan kusoo xaajo gutay waa soo laabtay markaan soo laabtay waxay tiri xadhagkaygaan taabtaysaa kuushaydiyaa maqan kuushiiyaan raadiyey tiri waa laabtay ciidankan dhan waa ka baxay lafduurkay ku xajo gudaneen waana habeen madow kuushii intaan raadaayey a ciidankii duureen ratigii la saari jireen la fariisiiyey raggii rari jiray a hawdajkii isla qabta markaasa ratigii saaray inaan ku jiray u qaatana inaan ku jiro ay u qaateenay tiri sababtoo ah waxay tiri waktigaas horta gabar yar waan ahaa mideeda kale dumarku waa fudaayeenay tiri cunto badan oo la cunaa ma jirin cunto badan oo la cunaa ma jirin dumarku waa fududaayeen sidaas darteeda hawdajka inay ku jirto caaisho iyo inaysan ku jirin waa la kala garan waay ka war waa dareen waayen fudaydka gabadhaas ay qabto waxaana ku tusaya noloshay ku nooleed ka fiid ka fiid aan aan aan xaajo gudan jirnay tiri dumarka habeenkii mar ahayn lama aadi jirin banaanka mas-uulina maba jirin habeenkii markay taa qofku banaanka aada kusoo xaji gudan taas waxay kutusay ina cunta jiri ilaa qof cunto cunay waxa weyan habeen afar labaatan sac caadi noqon ma mar kale waxa weeyaan banaanka maanaan aadi jirin markaasay garan waayeen xataa inaan ku jiray karin kale khalaas way iska guureenayt markay guureen oon imid meeshii wax joogaba maleh gabar caqli badan ahayd iskama socon waan dareenay tiri kollayna waa lagu weyn doonaa haddii lagu waayana meeshiiya lagaa soo doonaya yaan lagaa weyn bartiiyaan fadhiistay waa caqli aad u nadiif hadaad dadka ka lunta meeshaad ku luntaa la fadhiista haddaad adna orodo iyagiina ordaankaa isku arkaya bartiiyaan iska fadhiistay khalaas meeshii anoo jooga waxay tiri hurda ay qabatay waa hurda saxaabi la dhihi jiray safaan ibnu mucadal assulami waxay tii ciidanka gadaalkiisa habeenkii degay habeenka gadaalka ciidankiisa inta degu ciidanka subaxdii reedka soo qaada wixii alaabha luntu soo qaada meeshaasu habeenkii degay khalaas waa soo dheelmaday waa soo dheelmaday waxa waagu ugu baryay meeshii aan joogay fa ra'aa sawaaba insaani naa'im qof hurdaya mukushiisu arkay uu arkay markuu arkay fa ataanii fa carafanii xiina ra'aanii u fiirsada meeshaas waa ay arkay tiri markuu arkayna waa ay oqoonsan ila ma xijaabna markaas wejigiiya bannaan ila keligeed ayaad gabadhu yii waa ay arkay tiri see u gartay marka inay caaisho tahay tiyay kuu sheegay bukhaari ku taalla waxay tihi wa kaana yaraani waqad kaana yaraani qabla an yutraba calaya alxijaab intaan xijaab laygu waajibin uu arki jiray saas uu gartay macnaheedu waa maxay gabar xijaaban nin ajnabika ah ma yaqaano haddii kale xijaabka wax ka maqan yihi waxay tidhi waqad kaana wuxuu ahaa yaraanii mid i arka qabla an yutraba calaya alxijaab intaan xijaabka laygu waajibin ka hor uu arki jiray saas ugu gartay tir markuu arkay marka uu yidhi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaa dee caaisha binti abibakr sidiiqoo meel ku luntay wey keligeed oo ciidankii o dhan ka luntay waa musiibo weyn soo maa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun mar alla markuu sidaas yidhi innaa lilaahi gaysigiisaan hurdadii uga kacay hurdadeen uga kaca hurdadeen uga kaca khalaas waxay tidhi faqamartu wejhi biljalbaabi mar alla markii aan hurdadii ka kacayna jalbaabkiian wejigayga ku daboosho si kalena iguma garan wuxuu igu gartay qabla alxijaab uqiino wejiga bannaana soo ma idan marka waxay ku tusaydaa gabdhaha markii xijaabku soo degay kadib inaan qof taqaani jirin ilaa qof ka hor tiqiin maahane oo gabdhaha xijaabka lagu waajibiyey wejiga ay daboola jireen xadiisku waa bukhaari soo ma jeed khalaas wallaahusan hal kelimad xataa ilama hadlin war caaisha xaa kugu dhacay xataa ma dhihin hal kelimad xataa igulama hadlin ratigiyuu fariisiyey waxa weyan qarqarsiguu uga istaagay qarqarsiga waa lugta hore lugta hore markii la laabo lugta hore uga istaagay si uusan ula boobin ratigu khalaas xataa kor dhihma markaasaan ratigii fuulay khalaas hogaankuu u qabtay hal mar xataa ma caaisha ma nooshahay maxaa kugu dhacay xaa kaa reebay annagoo iska daldalminahayn dadkaygu hal kelimad xataa mausan dhihin ha caaisha xaa kugu dhacay waluusan dhihin fiiri innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuuna kelimadaan ahayn ma dhihin hore u wed khalaas waxay tidhi si uu noo sii hogaaminaya ciidankiioo meel degay aan u tagno qoraxdu kululaatay fa halaka man halaka fii shani markaasay halaagsameen dadkii arrintayda ku halaagsamay mar alla markii barayadoo duurkiiyo oo ciidankiioo dhan degan yihu halkaas kala soo baxay markaasa cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool yidhi u malama inay karaan nabad galeen ka warran gaalkaas nacladu kugu dhac naclaa kugu ya fiiri gaalkaas soo ma jeedin u malayma inay kala nabad galeen naclaqabahaas soo ma jeedid khalaas marka arrintii waxay tii markaan gurigii tegey wa kaana aladii tawallaa kibrahu cabdullaahi ibn ubay salow ahay ninka arrinta in qaybta ugu weyn qaatay wuxuu ahaa gaalkaas cabdullahi ibn ubay ibn salow munaafiqaasu ahaa kaasuu ahaa khalaas magaaladiiaan galnay tiri waa xanuunsaday hal bil ah aan sakaraaday ayado marka maba ogaba in wax laga sheegayaba markaas bishaas dadku waxa weyn ifkigiyaa la wadaa beentii ya munaafiqiintu ay dadka ku dhex faafinayaan ilaa xataa rag fiicfiicanoo saxaabahoo ajullaad ay waxa weyn hadalkii wax ka faafinayaan saasaa la yidhi iska leeyihi ayagu ma abaabulin munaafiqaana abaabulay markaasi waxay leeyihin saasa caaisho laga sheegay ay iska leeyihin dhowr qof ayaa ka qayb qaadatay xasaan ibnu faabidu ka mid yahay xamnatu binti jaxsh ay ka mid tahay mistax ibn asaaf ka mid waa rag saxaaba hataa nin badriya ku jira soo ma jeedid ah waxa weyn munaafiqiinti warkii inta ka dhageysteen iyaguna dad u sii sheegaya waxay tiri marka aniga ma dareemayo laakiin waxaan ka shakiyay tiri markaan xanuunsado nabigu ii dhimri jir aad igu naxariisan jir naxariis badan aan ka dareemi jiren markaan xanuunsado naxariistii aan ka waayay waxay tiri inta soo galo oo isna salaamo uu leeyahay kayfa tiikum midii sayta tiisaytahay uu leeyahay markaasana aawa naxariistii nabiga aan ku arki jiro tiisaytahay ma dhihi jira nabigu sala allahu calay wasalam tiisaytahay fiiri maxay ku tusaydaa warkii la sheegay nabigu inuusan ogeyn caaisha ma ku dhacday mise kuma dhicin fiiri waa nebi maxamed sala allahu calay wasalam waana zawjadiisii ma oga warka laga sheega maruma mise waa been adna shaydaan xuma calawlaha meeshan jooganta u tagtaa leeda baadidii laga qaadan kay taalla ku baadi ku sheega ha bal bilaahi calaykum nebi maxamed ma ogo zawjadiisii maxaa ka dhacay maxaan ka dhicin war kama hayo waa arki doona iyadu weydiina marka dambe ilaahay ka cabso hadii u jiraan iska qiro uu leeyay nabigu sala allahu calay wasalam wax uu ka ogyahay marka khalaas arrintaasaa aad uga shakiyay tiri laakiin ma ogi aniga waxay tiri habeenkii dambe waa baxay maraan haystay waxay raacday tiri ummu mistax mistax ibnul asaasa oo nin saxaabiye ah hadalkana wax ka sheeg sheegay markay munaafiqiintu curiyeenoo asna dad u sheegay intaad ka maqlay ninkaas hooyadiisa ay raacday ta hooyadiisa bannaankana adnay waa soo xaajo gudanay waxa weeyaan mistax ibnu asaasa hooyadiis waxaa la idhahdaa ibnatu abi ruhmi ibnu cabdilmudalib ibnu cabdimanaaf markaasay nabiga kaga soo dhacaan ayaa la yidhahdaa hooyadeenna waxaa la idhahdaa ibnatu ibnatu bakri ibnu caamir waxa weeyaan hooyadeed waa abubakar sidiiq habaryartiis marka mistax ibnu asaasa hooyadiis ay abubakar walaala yihiin oo ilmahabreeday ilmahabreeday mistax hooyadiis taasaa israacnayd waa baxnay tiri suuli ma jirin bannaanka lagu xaajo guda jiray habeen ka habeen kaliyahaana bixi jirnayd oo wakti kale dumarku xaajo gudasho ma aadi jirin waana intaanaan suuliyaalka samaysanayd oonan guriga agtiisa suuli laga dhisay arrinteenu arrintii carabta aheeday tahay carabtuna aaday u dhibsan jirtay in suuli ay guriga ku dhegsadaan wax uraayo qurunahay u yiqiinin khalaas waa israacnay tiri ibnatu abi ruhmin ibnu mualib ibnu cabdimanaaf iyo aniga aa israacnay markaan israacnay oo aan soo laabannay misdax hooyadiisa maradeedii ay lugta u gasho markaasay hantaa turood qofka moogtahay hadday jug ku dhacdo asagoon iska jirin wixii qalbiga uga jiro ku sheekaynaya soo booda markay xoogaa hantaa turootay ay tii tacisa misdax wiilkayga halaagsamay misdax kaas waa halaagsamay halaag uu ku dhacay ay tii waan yaabay iyadoo waxba kama oga waxa wayaan caaisha markaasaan iga tiri bisa ma qulti waa sidii saxaabadu dhaqan u aheed qof saxaabiya agtiisa haddii qof kaloo muslim wax looga sheego waa inkiri jir ahe maxaa taas u tiriya ma dhihi jirin waxay tiri bisa maa qulti balaa'iyaad ku hadasha ayd waxaad sheegaysaa tasubiina rajulan qad shahida badran ma nin badar ka qayb galaad maanta caayaysa hadda waa hooyadiisa markaasay ka difaace waa sidaas diinku nabiguna wuxuu ballan qaaday qofka qof muslima wax laga sheegaa difaaca in wejigiisa naarta ilahay ka difaaca maalinta qiyaamaha marka taasay iyadu iskaga socotaa dhibkan kaloo la wadaba ma oga markaasay tiri tiri ey hantaa alam tasmaci ma qaal waar doqon yahay waadan maqal dad wax uu yidhi maadan maqal miya markaasaan ii tiri oo muxuu yidhi kaasay ii sheegtay oy tiri bil in la faafa inaad sinaysatay madaxweyne bil lagaa sheegaa beentaas adiga saxaabii jaliilkaahay waxa way safaan beentaas in bil laydinka faafaan ma ogin ma ogin ee waa maxaad sheegaysaa saasaa jirtay tiri ninkaanana ka mid a hadalkaas dadka laga maqlay isagoo dad u sheegaya waxay tiri xanuunkaygiiyo xanuun iigu darmay aad aan u xanuunsaday gurigii markaan rasuulkaa soo galay intay salaamu yidhi tiri tiisayta assalaamu calaykum yidhi uu yidhi tiisayta arrintiiya marka cudur cudur igelid markaasaan yidhi rasuulka allow hooyada iyo aabbahi aan aaday ii ogolow aabbihi hooyana u tago gabadha waa inay zawjkeeda ka idmata markay meel aadayo saasaa sharci ah xataa hadday aabbadeedu adeeg hooyadad aabaed xataa hadday adeeg markaasaa nabigu fasaxayt khalaas waa aan tegey waxaan rabaa ay tiri inaan aabbii hooyo ka hubsado bal arrinta sida u jirto warka aan weydiiyo akhlaaq fiicanka dadka dhowrsanaanta fiili aabbeed iyo hooyadeed xataa bishaas arrinta kalama hadlin gabadha ilaahay baa faraj laga suga khalaas waan u tegey markaan u tegey waxaan idhi waan u tegey aan idhi hooyoy maxay dadku sheegayaan hooyadii markaas meel kale ula kacdo waxay mooday meel kale in arrintu ka jirto waxay tidhi gabadhaydiiye iska fuldee murugadaan iska fuldee maxaa yeelay waxay tihi aad bay u yar tahay gabar hadday gabar qurxoon tahay ninka qabaana uu jecel yahay dumarna lala qabo dumarku wax waa ka sheegaan marka iska san waxay mooday dumarkaas lala qabay arrin ka dhalan mana ahayn shaqana kuma lahayn bal dumarkii lala qabay kuwii ay ugu tartanka badnaayeen markii nabigu weydiiyey waa zaynabe zaynaba binti jaxshi waxay tihi indhahaygiiyo dhagahaygaba waa ilaashanaya wallaahanan caaisha waxaan khayrahayn ku ogey saasay ku tiri rasuulku ee fursaddan ka faa'iidayso daaqadda ka sarmaysan bihin ala gabar ilaahay rumaysan wey gabar ilaahay rumaysan wey marka waxay tihi tii iska fududee murugadaan waxa weeyaan dumar mar hadday gabadhu gabar qurxoon tahay ninkuna jecel yahay dumar kalena lala qabo dumarkaas wax waa ka sheegaan markaasaan idhi tiri subxaana allah oo masaasay dadku ku sheekaysanayaan habeenkaas oo dhan booyinaan kusoo jeeday tiri hal mar ah indhahaygu isma qaban ilintuna ishayda marna kama go-in habeenkaasoo dhan fiir acdaada islaamka waxay u geysanayaan yaa muminiinta waxay u geysanayaan khalaas sidaasa habeenkii waagu igu bariyey hal mar iyadoon ilintu iga gooyin subaxdii waaga bari waa iska sii booyet rasuulku sal allahu calayh wasalam cali ibn abi daalib uu yeeray iyo usaamata ibnu zayd markii waxyigii soo baahay waa uu la tashaday inuu iska furo caaisho fiiri haybaan ogahay qofka kule waa dajaal inuu iska furo uu kala tashado labadii saxaabi midba mid taluu siiyey midba taluu siiyey waxa weeyaan usaama ibnu zayd wuxuu yidhi rasuulku inuu jecel yahana waa oga caaisho wuxuu yidhi rasuulka alla waa xaaskaaga gabadhaan wallaahi waxaan qayr ahayna kuma ogi saasaan kuleeyahay waa xaaskaaga waxaan qayr ahayna anagu kuma ogi cali ibnu abi daalib wuxuu yidhi rasuulka allow ilaahay ciriiri kuma gelin dumarkuma tireed ka bateen ayada maahan markaasuu tala u ishaar cali wuxuu yidhi maa weydiidid gabadhaan la joogtoo bariidha bal weydii gabadhaas oo waxaa tira awal maxaad ku arki jirta ila xumaantu hal mar iska bilaabatay in waxyaalay muqadimaaday leedahay bis nabigu gabadhii u tagfiir waa weydiiyey wuxuu yidhi iiga waran maxaad arki jirta bariido weligaa wax ku shaki geliya muku aragta gabadhan markaasay tihi ilaaha xaqnimo kugu soo saaraan ku dhaartay ee weligay inaanan ku arag arrin aan ku xaqiro gabadhaas keliya waa gabar da'yar cajiinka ay habeen habeen ka hurudda markaasaa waxartu cunta intaasaan ceeb uga arkay weligay wax kaloo ceeba kuma ark soo ma jeedi nabigu mimbarka masaajidku koray markaasuu yidhi waryaa iiga garaabaya ninka xaaskaydii gaaray xataa firiya bilah caleyk ninkaas masaajidku kula tukan nabiga sala allahu alay slm yaa iiga garaabayo iiga cudurdaaray yaa arrintaas iiga garaabayo ninka xaaskaydii gaaray wallaahi inaanan xaaskayga waxaan qayrahayn ku ogeyn ninka ay ku sheegeenna waxaan qayrahayn kuma ogin ninkaasun uma soo geli jirin xaaskayga anoon anugu joogin waa qalad inaad islaam islaamiyadu sawjkeedu joogin iskaga gasho oon lala joogin weligiis uma soo gelin marka yaa iiga garaabay masaajidku saa iska yidhi nabigu sala allahu alay wasalam waxaa istaagay saxaabigii jaliilkaa sacad ibnu mucaad al ansaari oo sayidul aws ah markaasuu rasuulka allow fiiri saxaabigaas xikmadda uu ku hadlay hadduu annaga jufadayada yahay reer awsa intaasan ka duulayna ninka maanta xaaskaa wax ka sheegay hadduu walaalaheenaan kale qabiiladaan kale yahay ilaa xasaasiyad hora jirto dagaala ka dhexay jiray soomaa qabla alislaam islaamka gaalnimadii ku dagaalameen kaasuu ilaalina hadday walaalaheen yihiinna amarkaad adugu ku amartaa lagu fulina hadduu annaga naga dhashana qoorta laga goyna saas ui hadalkaas aad u kaxoon yahay mogta aaduu isku ilaaliyey laakiin shaydaanku waa qatar xididada dhiigguu maraa qabyaaladuna waa qatar nin saxaabi oo asna jaliila oo qowlada kale cabdullaahi ka dhashay a booday waa saxaabigii jaliilkaayo waxa wey sacad waxa wey ibnu cubaada kan hore waa sacad ibnu mucaad kan hore waa sacad ibnu cubaada oo sayidulkhasraj ah nin aad u wanaagsan u ahaa markaasuu yihi lacamrullah laa taqtulhu walaa taqdiru calaa qatli ilaahan ku dhaartay inaadan dili karin cabdullahi ibnu ubay gow inaadan kusii karin saasuu yii waxaa istaagay usayd ibnu xudayr oo aws ah oo saxaabiga horeeto ay isku qolo yihiin ayaa istaagay markuu kanu sidaas u hadlay markaasuu wuxuu yidhi kadabta beenaad sheegtay lacamrullah ilaahan ku dhaarah lanaqtulanahu waa dilaynaa fa inaka munaafiqata tujaadilu can lmunaafiqiin munaafiqiintana waad u doodaa munaafiqna waata ee haddaan dilaynaa wallahi labadii qabiil isla kacday marka arrintii qadiyaddii rasuulka waa meeshii ka bax ka warrama dhibaatada ay munaafiqiintu keeneen cabdullahina waaba intuu ribayba cabdullahi ibnu ubay in qabaa'il laysku laayo oo rasuulka iyo diinka meesha laga saaro waaba suu ribay sab labadii qabiilaaba isku kacay oo isdili tegey nabigii tiisii inta ka tegey uu kala dhex galay war hasdilinina war anoo jooga miyaa isdilayda war ka jooga ayagii un kala qanciyo khalaas waa la dilay dhibaatadu meeshay gaartay fiir halkaas markay gaartay nabigu waa baxay sala allahu calayhi wasalam markay xoogaa iyagii xasileen gabadhiyo anigoo booyaayo oon weli ilintu aysan isha ka gooyin hurdana igu soo dhicin u yimi labadayda aabbo labadayda waaliday tiri macnaha aabbeed iyo hooyadeed waa abubakar sidiiq iyo umurumaan waxay is yidhaahdeen gabadhaan say u booyeydaa beerku cadcad u gogoa is yidhahdeen gabadhaan siday u booyeyso aa beerku cadcad u gogoa annagoo fadhina ayaa rasuul waxay tihi gabadha iga idan dalbatay tira ma soo geli kara oo ansaariyada waa soo gashay iyadiina booyina ila bilowday annagoo nuucaasaa rasuulku noo soo galay markaasuu ag fadhiistay halkii bila oo wax laga sheegaya rasuulku ima ag fadhiisanay fiiri bal meesha i gaarsiiye marna ima ag fadhiisanay waa ay ag fadhiisay markaasaa rasuulku wuxuu idiay tiri caaishoy haddii arrintaas la sheegayo warkaasaa iga soo kaa gaarayi horta arrintaasaa iga soo kaa gaartay haddii aad beri ka tahay ilaahay baa ku beri yeeli doona haddaad dembigaas aad kasbatood ku dhacdayna ilaahay ka dembi dhaafdal oo ilahay u toobadka sow sariix maaha nabiguusan warkaahay aybaan ogahay marka qofka ku dhaha waa dajaal ilaahay u toobad keena haddaad dembigaas gashay ilaahay qofka u toobad keena hadduu dembiga qirto toobad keeno ilaahay weynaa waa ka toobad aqbala nabigu hadalkii markuu dhameeyey murugadii inta iga badata xataa indhihii qalaleenay indhihii xataa waa qalalen markaasaa bis ilimaan laga waala marka gabar yarna waa hayt wax aan idhaahdo waa gara waayet hooyaan lahad waxay tihi hooyaan la hadlo marka hor horta aabbaan la hadlay tir aabbahay waa abubakar sidiiq abubakar sidiiqoo fadhiya aan la hadlay tir markaasaan idhi ajib canii rasul rasuulka ilaah iiga jawaab abubakar wuxuu yidhi wallaahi maa adri ma aquul lirasuul wallahana garayn rasuulka waxaan ku idhaahdo hooyaan fiiri waxaan idhi tiri hooyoy rasuulka u jawaab markaasay tiri wallahana garayn waxaan rasuulka ku idhaahdo halkaas markay marayda gabar yar waa ahay qur-aanka wax badan kama xiifsaniid markaasaan waxaan idhiyey tiri horta waxay tidhi aniga ilaahay way ogyahay inaan beri ah haddaan arrin aan beri ka ahay aan idhaahdo waa sameeyey waa ii rumaynayda ilahayna waa ogyahy inaan beri ka ahay haddaan idhaahdo beri aan ka ahayna ii rumayn maydaan arrintayda wax kaloon ku tilmaamo ma garanayo ilaa nabi yuusuf aabihiis maahane fa sabrun jamiilun wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun intaasaan iti aniga sabr wanaagsanaan sabrayaa ilaahay baana ka kaalmaysa waxaad sheegteen khalaas dhinacna waa isku duuduba iska seexday markaas aan dhinaca isku dhigay wallaahi waxaan ogaayay tiri markaas ilaahay inaan beri ahay aniga horta waa oga markaas inaan beri ahay ilaahay inuu iberi yeelaayana waa ku kalsoonaay muuminku waa inuu ilahay ku kalsoon yahay laakiin ma u malaynayna tir in aayado qur-aan aniga arrinteeda ilahay uga hadlaayo ee waxaan islahay nabiga aad ru'yoonaayo inaad beri tahay wax saas laakiin in ilaahay rabbulcaalamiin ka hadlayo oo aayado qur-aan oo rabbi hadalkiisii ay soo degayaan marnaba isma lahaynay tir intaas inaan ka liitaan u haysta nabigiiyoon istaagin qof naga midayna guriga ka istaagin ayaa nabigii wax wixii qaba jiray qabteen markii waxay ku soo degaan kulay xataa maalinta qabowga badan waxay hadduu ku degaa dhilida ka imaan jira nabiga sala allahu calayh waxyiga culayskiisa markii laga fayday uu nabigu yidhi bishaarayso caaishay bishaarayso isagoo qoslay marka ilaahay waa ku beri yeeraye bishaarayso hooya ay tiri tiri istaaga nabiga u istaag u istaag nabiga markaasaan idhi tiri wallaahi inaanan u istaagayn qofna ilaahay cidaan hayn aanan ku mahday hayla nabigu waxba mahayn addoon ilaahay ah halkaas murugu hayday anna muruga halkaas hayday yaa faraja keenay allah wallaahanan qof kale u istaagna ilaah cidaan hayna uga mahdi marka yaa muruga faydi kara nebi muxamed ma faydi karo sal la alay bilaahi calaykum markaasaa oday dhinto cid ahaadan garanaya lagu leeyahay murugu kaa fayda ilahay uga cabsada waa gaalnimo waxaas khalaas aayaadkaasaa marka soo deli aayaadkaas sida xaafid ibnu kaiir uu tafsiirkiisa ku keenay a'immada in badan ay keeneen maalinkay soo degeen ka gadaal qofka yidhaahda caaishaa zinaysatay kaafir bilahi cadiim wey ijmac muslimiinta kaafir wey maxaa yeele qur-aanku beeni dhow iyo toban aayadooda ilaahay ku beriya soo maahan idan marka qofkaas waa qof qur-aanka kariimka beeniyey raafidada nimankan dowladda iiraan waa lacnadaya waana zaanigaday leeyihi ka warrama waa lacnadaya ayada iyo abubakar iyo qoyskoo dhan zinayna ku tilmaamaya marka taasna waynaad ogta laakiin adiga dawla islaamiya kuu tahay oo xoogaa baqbaqbaq idaacadda ay ka leeyihiin xoogaa maraykanka qofka is hayaan waa kuu adigu weli hasoo isma ogid shuuciyadda waqooyiga kuuriya ma taqaanaa shuuciyad aan ilaahay jiritaankiisa rumaysayn soo maaha hadda waa is hayaan maraykan ayagana weli alle dheh raafido malcuuniina wey marka waxa weeyaan kuwaas laa khayra fiih qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi ina aladiina kuwa jaa-uu la yimid bilifki been abuurka cusbatun koox weeye koox weeye jamaacay ahaayeen mid iyo laba ma ahayn jamaacay ahaayeen cabdullahi ibnu ubay ibnu salool waxa weeyaan oo ra-sulmunaafiqiina ah ayaa arrinta aruurinayey oo qaybinayey laakiin jamaaca ka qayb qaadatay mistax ibnu rasaasaa ka mid ah xamnatu binti jacshin oo zaynabo la dhalataa ka mid ah waxaa ka mid ahoo karta xasaan ibnu haabit ayaa ka mid ah shaacirkii muslimiinta kuwaas rag saxaabaha ka mid ah iyo gabdho kuwaasaa ka mid ah cusbatun jamaaco weeye minkum idinka muminiinta idin ka mid ah kooxdaa ka mid ah waa muminiin kuwa ahaa ka qayb qaatay laakiin ragga aasaasay maaha ilaah wuxuu yidhi subxaana laa taxsabuu ha u malaynina hu ifkiga sharan shar inuu yahay lakum idinka idin yahay yaa aala abibakrin reer abubakarow waa caaisho waa abubakar iyo hooyadiis waxaan rabaa abubakar iyo caaisho hooyadeed waa nabiga iyo sala allahu calay wasalam qoyskiisa waxa weeyaan shar inay iniin tahay ha u malaynina waa mu'miniintoo dhan shar ini ma aha bal iskaba daaye huwa ifkigu khayrun lakum khayr iniya oo see khayr noogu yahy ilaa dhibaatada aan aragnay aa ku dhacday nabi maxamed sal allahu calay wasalam iyo qoyskiisii dhibaatada aan aragnay gaartay see khayr u yahay wuxuu khayr ugu yahay adduun iyo aakhiraba khayr ugu yahay horta koow aayado qur-aan oo ilaahi weynaa kalaamkiisii ah aa alla soo dejiyooo lagu beri yeelayo taas waxay tusaydaa qiimaha reer abibakar ay ilahay agtiisa ka leeyihiin wa khaasatan caaisho iyo nabiga maxameda sal allahu calay wasalam sida ilaahay u ilaalinaya qoyskiisa nebi maxamed qiimaha u ilahay agtiisa ka leeyihin caaisha qiimaha ilahay agtiisa ka leedahay qoyskanoo dhan qiimaha ay leeyihiin taasay tusayda waa fadiilo haddaan dhib ku dhicin aayaadkuna sooma degin saasay khayr u tahay mideeda kale dhibaatadaas ay acdaadu gaarsiiday dhibaatadaas ay mareen ajara uga socda aakhiro ajaray helayeen adduunkana darajadooda ilaahay kor u qaaday waa laba sow maaha tan kaleeto acdaadu maalinkaas makrigay sameeyeen maalinkaas kuma eka aayaadka soo socdaa damaan ku arki doonaa makrigu maantaas kuma eka waxa intaas la eg oy munaafiqiintu sameeyeen bal fiiri inay ka taqallusaan diinkoo dhan ay u fakereen markaasaa la halkaan ka bilownaa guri nebi maxamed sala allahu alay slam maxaa yale yaa diinka wada diinka nebi maxamed la sheegaya soo maahan waxaa la yidhi haddaan gogoshiisu inay wasaqaysan tahay aan ku qarcinno dadka cidna ka qaadamayo diin iyo islaax nin gurigiisa hallaysan yahi islaax laga qaadana soo ma saas aan dadka ku qancinayo marka waxay khayr ugu tahay muslimiinta ilaa yowm alqiyaama munaafiqiintu makrigaas waa wadayaan in dadka diinta wada ayaga la toogto oo la yidhaahdo arrinta khayrkan socdoo dhan halkee laga abbaaraa qofka wada isaga ha la ceebeeyo fadeexad ha laga sameeyo waxa weyn been abuur ha laga sameeyo khalaas ummadduna saasoo ku kala yacdo hadhow marka maalinkaas intii ka dambeeya mu'miniintu waa yaqaaniin marka soo ma jeedin waa yaqaaniin hadda waxay leein waa shaqadii cabdullaahi markay arkaan laakiin haddaan dhibaatadaasu dhici lahayn laguma baraarugeen maalinaan waxii soo degay oo aan nabigu joogin ay munaafiqiintu markaygaa samay lahay markaasa a'immatu diin kuwa nabi maxamed dhaxle warafatlambiyaa ah a iyaga la toogalah markaasa qof kastoo qayr yar wado inta munaafiqiintu dad ku shidaan oo dicayad ku furaana dadku ka wada carila diintana saasay ku baabiin laakiin nabigu intuu jooga arrinta ilaahay rid maxay marka dawo ka noqotay ilaa yowm alqiyaama muminiintu markay arkaan munaafiqiintoo makri maleegaya ee warafatu ambiyaaka tooganaya ee diinta raba inay indhaha ka ridaan waa fahmayaan wax u manaasibka maantaas waa yaqaani shaqadaas cidda wadatana waa garanaya marka aayaadka soo socda ilaa sagaal canaanooda lagu canaantay muminiinta oo leeyahay war saas maxaad u dhihi weydeen oo saas maxaad u dhihi weydeen marka tarbiyo weyn oo muminiinta la tarbiyeynaya ka soo baxday meesha oo cadawgooda siday ugu loo fahamsiin lahaa iyo sida habboon markaad aragto beentaas la faafinayo marka waa faa'iido weyn iyo qayray u tahay muminiinta ilaa wuxuu idhi subxaana likulli imri'in qof walba waxaa u sugnaaday qofkaasoo minhum min alcusbati jamaacada ka mid ah jamaacadu isla mid ma ahan mid isagaa aas-aasay mid warku inta maqluu suuqa iska sii wed uu yidhi waa la yidhi isku mid maahan marka labadooda mid walba waxaa u sugnaaday maladii ki igtasaba uu shaqaystay min alimi dembiga xaggiisa uu ka shaqaystay nimba intuu shaqaystu leey nimba intuu shaqaystay waladii midkii tawallaa xambaarsaday kibrahu been abuurka weynankiisa minhum xaalu ka mid yahay jamaacada low kaas isaga waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasu cadiimun weyn isaga toorad xataa male xayla waa gaal mana ka toorad keenaya nifaaqi marka haddii uu yidhaa ifkigan ka toorad keenaa maba laga aqbalay ilaa waa kaafir isaga cadaabu leey idan cabdullaahi ibnu ubay maslool waxa weyn cadaabkaasuu leeyihin kuna dhin isagoon toorad keenin u dhin isagoon toorad keenin oon oon oon iimaan laga helin oo sidiisii munaafiqu ku dhinta marka cadaabuu leeyahy marka cadaabuu leeyahy wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed